ma jiro groupna dagaalkeedu waa muddo dhan waa socday waxaana uga dacwooneynaa beesha caalamka iyo qaramada madoobay weliba golaheeda ammaanka oona islaamnahay si gaara ayay ayagu uhoos tagaan iyo dawladda norway lafteeda oona islaamnahay iyaduna saameyn badan ay ku leedahay dacdooyinka hadda ugu dambeeyey cidda lagu sheegay marka arrimahaas oo dhan waxaan leenahay dagaal ay u taagan yihiin dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedna dhibaato mahadhahay ku hayaan weliba waxaad moodaa culayskoodu boqol kiiba boqol inuu saaran yahay koonfurta iyo dadka ka muuqmuuq marka arrintaasi arrin ka fariisila ma ahan arrin yaraysila ma ahan